hay-adda naafada galmudug oo taageero ku helaas hay-adda naafada soomaaliyeed iyo dhuusamareebka qobati tababar la xiriira fulinta helisida caalamiga ee xuquuqda naafada tababarku weyba goobrow ku hay madax ku-dareerta wasaaradda hanraabta galmudug wakiilo ku-dareera hay-ado caalamiga ee qeybta ku eg galmudug iyo weliba qeybo shalduwan ee bulshada rayidka maamulkaas gudoomiyaga hay-adda naafada galmudug axmed ciise cabdi iyo ku-qeybgalayaalka kaboori inyo aragtidoo la wadaagaan madaxda
saaka haamshaan waxaan isugu nimin kaliib yar oo workshop oo shaqo aan qabanaynay oo ka hadlaysa xuquuqda caalamiga ee naafada caalamka axad qarameedkiisa ayaa laga hadlayaa marka waxaan rabnaa qof walba aarahadiisa iyo aragtidiisa ku aadan inuu macnaha ka dhiibto oo aan laga aamusin maadaama saakii aan shaqaynayno howl aan gacanta ku hayno mar walbana aan rajaynayno inaan kala sii dhowaano oo meesha aan joogno aan sii dhaafno waxaan ka mahad celinaynaa shaqada maanta aan hayno ilaahay noo fududeeyey axmed jaamac oo ee madaga caafimaadka iyo xuquuqul insaanka hay-adda naafada galmudug oo ku dawahay tababarka iyo weyba uuse dhiirigeliyay dadka naafada ee ka dhaqan galmudug ee qeybta ku ee horumarka maamulkaasi
ula tacaamulaan dowladda galmudug inay ula tacaamusho sidii caalamku qabo oo dadku ama shacabku ha ahaadeen oo bulshada ha ahaadeen ama dowladda ha ahaato waxaan rabnaa oon goobtan ka soo jeedinaynaa in ay ula tacaamusho dowladda galmudug ama shacabka galmudug joogaa sida caalamku naafada ula tacaamula inay ula tacaamushaan oo u soo dhoweeyaan oy wax ula qabtaan ay xaquuqdooda u ogolaadaan agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka galmudug maxamed cali calaale ayaan ka dambeyntii la dawahiweyne uuse dardaaran jeediyey ku qaybgalayaalka tababarka markii la helo hay-addii loo dhisay naafadu inay shaqadii loogu talagalay qabato sida hadda maanta muuqatana aada baan u mahadinayaa aniga marka la fiiriyo maxaa yeelay waa hawshii ugu horreysay hay-adda naafadu ay qabatay oo ay u qabatay degmooyinkan iyo deegaamadan galmudug oo ay ka qabatay taasoo qusaysa in ay sharcigii naafada ee xaquuqda aadanaha conventionkii in ay soo bandhigto oo ay kala hadasho naafada berri waxaa ku xigaya barnaamijyo horumarin ah inay keento waana wax looga fadhiyo